dhalinyaro ka timid magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxa ay soo gaareen magaalada kismaayo maalmo ka hor iyadoona dhallinyaradaasi ay u yimaadeen adeeg dalxiis oo ay u samaysay mid ka mid a shirkadaha dalxiis ee ka howlgala gudaha dalka dhallinyaradaasi waxaa loo dalxiisgeeyey deegaano badan oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ee loogu talagalay dalxiiska dhalinyarada ka timid magaalada muqdisho ayaa waxa ay isugu jireen wariyaal yuutubaro iyo kuwo kaleeto oo ganacsiyo kala duwan ku leh magaalada muqdisho waxayna ka faa'iidaysteen adeeg dalxiis oo ay samaysay shirkadda sonset oo ah shirkad dalxiis waxaana ay keentay deegaanada jubbaland waxaana dhallinyaradaasi loo dalxiisgeeyey goobo kala duwan goobahaasi kala duwan ee loo dalxiisgeeyey waxaa kusoo dhoweeya dhalinyaro kuwaas oo dhammaan u fududeeyey tagidda goobaha dalxiis iyo weliba adeegyadii kala duwanaa ee dalxiiska haddaba dhallinyarada ka timid magaalada muqdisho ee caasimada dalka oo maanta u dalxiis tegay dekedda weyn ee magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey dekedda iyo waxyaabaha ay kusoo arkeen maadaama dalxiis ay kusoo gaareen dekedda weyn dekeddan waxaay ka mid tahay goobaha qadiimiga ah ee soomaaliya leedahay muuqaalkanna waxaa ugu talagalnay in ay bartaan dhammaan dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo dunidu ay kaga sugan yihiin shirkadda ka shaqeysa dalxiiska iyo safarada ee sunside travel agency ayaa naga saaciday inaan halkaan imaano waxyaabaha cajiib kale dalkadan aan kusoo arkay waxay hadda waxaa taagan marka magaalada belizia lahaa dalka brazil ku taalaa marka waynoo fadhisaa marka magaalada kismaayo waxay ku caan tahay kalluumaysiga waxay kaloo ku caan tahay in laga cuno sida dadka u yaqaanaan odayaasha ninkaan oo kalen oo isticmaal qubada magaalada kismaayo waxay ku caantaha markaa dhahday dadka dhan ee koonfurta ama rimuq waxaa lagugu soo xasuusanaa xalwada kismaayo ama xalwa kismaayo waddan walba wuxu buu ku caan yahay annagana soomaaliya waxaan ku caan nahay waxaan haysanaa magaalada kismaayo oo dalxiiskeeda innaba aan caadi ahayn bad iyo webi meelay iska galaan ayay leedahay wadammada qaar ma lahan